soox wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subaxsaakaan idiin hehno kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay saraakiil turki ah uu kala hadlay howlgallada militari ee dalka ka soconayo madaxa soomaaliya iyo itoobiya oo kala sixday heshiis lagu soo nooleynayo heshiisya hore oo dhinaca amniga oo ay galeen dowladahaasi dowladda talyaaniga oo safiir cusub u soo dirsatay soomaaliya ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirkaasi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ka wado qaybo ka mid ah gobollada dhaca bartamaha soomaaliya maamulka gobolka banaadir oo xarigga ka jaray xarunta cusub ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ahnaduqa magaalada muqdisho oo sheegay in ay si adag ugula dagaalami doonaan dadka waxyaabaha anshaxumadah ku faafiya warbaahinta bulshada faafahino ka soo baxaya duqeymo diyaaradeed oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose akhbaraadka dibadda ah oo aad warka iyaga subax saaka ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib urdugan oo ballanqaaday in waa cusub u furayo xidhiirhka taariikhiga ah ee dalka ay xifaadtamaan ee gariiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan dhegeystayaal intaad maqasheen waxa ayaan qodobada warka iyaga subax saaka kuwooda ugu waaweyn waa februaayo aanilaaday sideedda disembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan subaxnimo jimco ah mar kale jimco wanaagsan qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xalay madaxtooyada qaranka uu ku qaabilay saraakiil militari kuwaasi oo ka socdo dowladda wadanka turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay qubuuradaasi dhinaca militariga ee saraakiisha sarsare ee dalka turkiga madaxweynaha ayaa ugu horeyn turkiga wax uga mahad celiyay doorka ay ka qaadanayaan dib u dhiska ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo dagaalka ka dhanaa waxa uu ugu yeeray argagixisada kulankan waxaa qeyb ka ah danjiraha dowladda turkiga ee soomaaliya mudane ibraahim waxaana kulankan sidoo kaleeto saraakiisha dowladda turkiga ay kala hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xoojinta iskaashiga dhanka militariga ee labada dowladood sidoo kale madaxweynaha dal madaxweynaha soomaaliya ayaa turkiga waxu cadeeyey muhiimadda taageerida howlgalka xoreynta iyo weliba qorshaha tababarada ciidamada soomaaliya ay u leeyihiin soomaaliya marka la eego isagoo kaga mahad celiyey qubuurada turkida ah ee duurka muuqato ka qaadanaya saraakiisha turkiga ah ka socda ayaa madaxweynaha soomaaliya iyaguna waxay u cadeeyeen inay sii wadi doonaan doorka ay ka qaadanayaan dib u dhiska ciidamada soomaaliya kulankan ayaa waxaa la sheegay in lagu gorfeeyey sidii ay dowladda turkiga ee qeyb ay kaga noqon lahayd galada iyo gulufka dagaal ee ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab dhinaca kaleetana haddii aanu fiirino dhegeystayaal dowladaha soomaaliya iyo itoobiya ayaa kala sixday heshiis lagu soo nooleynayo wadahadallo dhinaca amniga ah oo hore u dhexmaray dowladahani dowladaha soomaaliya iyo itoobiya ayaa si rasmi a u kala sixday in dib loo cusbooneysiiyo heshiisyo iskaashi oo la xidhiidha dhinaca difaaca oo hore u dhexmaray labadan dowladood wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur iyo dhigiisa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee federaalka etoobiya ayaa waxa ay kala sixdeen iskaashigan dhanka difaaca ah iyo sidii loo dardargelin lahaa in labada dowladood ay dib u cusbooneysiiyaan iyagoo cusbooneysiintiis afgaradkaasi dhinaca difaaca ay kala sixdeen horey labada dowladood ayaa u kala sixday bishii february laba kun afar iyo tobanka heshiiskani heshiiskan oo haatan aysan markaasi aanilada heshiiskan oo hadda ayaa waxaa la sheegayaa in uu sii xoojin doono iskaashiga dhinaca danaha labada dal ee la xidhiidha ee arrimaha xoojinta nabadda iyo ammaanka soomaaliya iyo etoobiya arrintan ayaa kusoo aadeyso iyadoo dalka uu ka socdo howlgallo iyo guluf dagaal oo ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab oo ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo weliba kuwa ciidamada dadka deegaanka iska kaashanayaan howlgalladaasi oo inta badan ka dhacayo gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya geesa kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo xalay xariga ka jaray xarunta cusub ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ugu horeeyaan marka la eego dhacdooyin ay qeyb ay ka yihiin falalka anshaxumada ah ee sida weyn ugu baahayo warbaahinta bulshada kuwaasi oo uu sheegay inay faafinayaan dad dhalinyaro ah gudoomiyaha gobolka ayaa sheegeen gacan birah ay ku qaban doonaan cid kasta oo qaada tallaabooyinka falalka anshaxumada ah loogu faafinayo warbaahinta bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxauu yidhi
magaalada muqdisho beryahan waxaa ku soo badanaayo kuwa anshaxa xumada ku faafinaayo maaragtay baraha bulshada iyo waxyaabaha dhaqan xumada dadkayna u horseedi karayso in ilaahay uu nagu ciqaabo kuwaasi waxaan rabaa inaan ka wada hortagno gabdhaha yaryarka ah ee lagu fasahaadinayo iyo wiilasha yaryarka ah ee fasahaadinaya labadaba waxba isma dooriyaan waad arkaysiin social media waxyaabaha lasoo dhigaayo gabar waxaan ku ogeyn xishoodaa lagu ogaay waxaad arkaysaa faaxishadiyaa la faafinayaa ilaahayna waa towl in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha waa tow leeyahay fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira cadaab aliima oo xanuujay leyn addunya aakhiraba kuwa faaxishada faafiyo marka munkar hadduu lacag la dhaco waxaa la isku ogaaya in almina la qariyo la asturo laakiin munkar lala hijreenaayo oo la faafinaayo ee meel walba lasoo dhigaayo anshaxumo waa cid aqbali kartana ma jirto waxaad arkaysaa gabar inta makarofan qaadato intay makarofan qaadato anshaxumadeeda rag inta loo istaagto dhahayso waxaasi waxaasi ma xibinta noocaasi ma taqaana ay leedahay iyadoo og waxa loogu jawaabayo waxaa arkaysaa wiil iyo gabdho waxayeysiyeynaayo xayeysiye samaynaayo ee sidii waxyaabihii laga soo manguuriyey wadamada gaalada ama gaalokayaasha ahaa ayaa waxaa la keenay magaalada muqdisho la rabaa in lagu dabaqo ma aqbali karayno waana kasoo horjeednaa waana la dagaalamaynaa mana ogolo dowladda iyo dalka in dadkaanba in ashaaxa dadka looga dheelo waxa lagu ciyaaraa waa gabadhayni waxa lagu ciyaaraya waa wiilashayni waxa anshaxooda lagu tumanayna waa gabdhihii soo koraayey oo aan rabna dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo qiyamkooda iyo diintooda inay wanaagsanaato ayaa la fasaadinayaa dadaa lacag ku qaatay haddaad moogtihiin haddii kaleba dadaa fasaadka lacag ku qaatay dadaa guryo u karaystay arrinkaas waxaan rabnaa si wada jira inaan uga hortagno haddii ilaah yidhaahdo haddii kale haddii cid uunka hal qof lagu hadleeyo wax qabsoo maayo ma jirto hay-aduha amnigana hawshaasi waa inay gacanbir ay ku qabtaan maxaa yeele wax la aqbali kara ma laha waxaan ula dagaalamaynaa sidii kuwa daroogada isticmaalaya aan ula dagaalamnay ayaan kuwa yuutubyada waxaa soo dhigaayo aan la dagaalami doonaa waana raadinaynaa waana baadigoobaynaa haddii ilaa yidhaahdo waana soo helaynaa waxaan u naxaayo waa gabadhaada iyo gabadhayda waayo waxaan u naxayno waa wiilkaaga iyo wiilkayna waxaan u naxayno aan u wada naxno haddii kale maalinaan maanta aydaan ka shallay doonaa ilaahayna waxau leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum musiiba kuma dhacdo ummadi ilaa gacantooda tay ku kasbadeen unbaa ku dhacdaa la leeyahay marka haddii oo anshaxumada caadi agtayna ka noqoto oo mukhaadaraadka agtayna caadi ka noqdo oo maaragtay munkarka iyo zinada agtayna caadi ay ka noqdaan wax walba agtayna caadi ay ka noqonayaan ciqaabteedana annagaa la kulmayno marka insha allah arrintaas waxaan rabaa haddii ilaa yidhaahdo inaan iska kaashanno waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo degmadan caawa say u ifaysay u qurxoon tahay dadkeeda u ifaayaan u qurxoon yihiin ayaan rabnaa inaan sii joogtayno horanaan u soconno degmooyinka kalena waa dareemayaa degmooyin badan gudoomiyaashada halkaas fadhiyaan caawa fururtay qaniino waayaan marka waa rajaynayaa degmadii yaakshiyaa degmooyinka u haysata beriyo dhowaad laakiin hadda kaarana xoogaa aa soo bareejeyhayso marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayuu ahaa sidaad maqlayseenna waxauu ka hadlayay dhacdooyinka ah ay qeyb ka yihiin falalka sida weyn uga baahaya warbaahinta bulshada ee uu sheegay inay yihiin falal anshaxumaha dhinaca kale madasha samata bixinta koonfur galbeed ayaa waxaa ee, markaasi xilkay ka qaaday xubno la sheegay inay carqaladeeyeen habsamo socodka shaqada madasha islamarkaasina degniin adag ayay ee, dhinaca kale u jeedisay kulan ay magaalada muqdisho ay ku yeesheen uu ka qaybgalay waryahayaga cabdifataax mumin ilka case ayaa warbixinta warkan uu ka diyaariyey
warbixinta koonfur galbeed ayaa muqdisho ku qabatay shir ay ugu jawaabayeen iskuday afgambi oo xubno ka mid ah madasha ay shalay ku sheegeen in ay xilka ka qaadeen gudoomiyaha madasha doctor ibraahim macalin nuuro tallaabadaas ayay ku tilmaameen mid siyaasadeysan oo la doonayay in lagu fashiliyo halganka isbeddeldoonka dadka reer koonfur galbeed shirkani ayaa waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha madasha samata bixinta koonfur galbeed doctor ibraahim macalin nuurow iyo dhammaan xubnaha madasha ee ku sugan magaalada muqdisho ugu horeyntii waxaa madasha ka hadlay maxamuud maxamed aadan isagoona sheegay in labada guddoomiye ku-xigeen ay ku kaceen tallaabooyin ka hor imaanaya xeer hoosaadka madasha iyagoo isku dayay afgembi sharci dara ah waxaan codsanayaa in si waafaqsan xeerka madasha in xilka iyo xubinnimada laga xayuubiyo kooxdan fallaagada ah ee magacyadooda hoos aan ku soo xusnay maadaama ay halis ku yihiin iyo halganka madasha samata bixinta koonfur galbeed soomaaliya xubnaha xilka iyo xubinnimada laga xayuubinayo waxay- waxaa ka mid ah maxamed nuuraani bakar guddoomiye ku-xigeenka koowaad xuseen cali macalin guddoomiye ku-xigeenka labaad yacquub cali maxamed shukri bashiir xaaji isaaq nuur aadan zahra shariif daawuud ibraahim isaaq yorow khadiija sabtow daahir ibraahim macalin aadan ibraahim jiis xasan macalin yuusuf xasan balaag siid cali cabduqaadir maxamuud macalin yaxye wabilaahi towfiiq gudoomiyaha madasha doctor ibraahim macalin nuurow ayaa cod gacantaag ah u qaaday in labada ku-xigeen laga saaro madasha dhammaan xubnihii guddiga ayaan u codeeyey in xilka laga xayuubiyo intaasi kadib waxa uu u magacaabay guddi dhowr xubnood ka kooban kuwaasoo ka shaqeynaya doorashada beddelka xubnahaasi lamada lamada godoomi kugen helka laka qaada hubugnimadan laka saara galanta teegdoy okay iyadan mahadsantiin galanta dhika boqol iyo soddon iyo shanti qof hal qof iyo ma aragna shibari galanta santiin iyadan mahadsantiin iyadan mahadsantiin qaar ka mid ah guddiga ayaa si adag u dhalilay xubnihii shalay fadhiistay ee sheegay in ay xilka ka qaadeen
warkiis waxaa saaka ka dhegeysaneyseen raadiyaha daalsana magaalada muqdishona akhyaartana dhegeystaha ee saaka waanaginta warkankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel